bismi illahi raxmaan raxiim waxaan u ambabaxayaa dalka aynu walaalnahay ee etoobiya oo aan ka helnay bartiqaad rasmi ah halkaasoo aan kula kulmi doonno ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dalka etoobiya waxaa inaga dhexeeya xiriir dheer oo soo hesjireena xagga iskaashiga nabadgelyada ganacsiga isu socodka labada shacab waxaana waana dowlad waxaana dowlad ahaan ku faraxsannahay xidhiirhka wanaagsan ee naga dhexeeya dowladda federaalka etoobiya oo aynu jecelnahay inuu sii xoojinno sida laga warqabo dhowaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxaa ka dhacay isbeddel siyaasadeed hoggaankiisa waanu soo dhowaynaynaa isbeddelka ku dhacay si nabadgelyaa waxaanu u hambalyaynaynaa madaxweyne cusub ee puntland ee la doortay waxaanu ka rajaynaynaa u rajaynaynaa madaxweyne cusub in nabadgelyada oo muhiim ah oo ah deganaanshaha gobolkan uu xil weyn iska saari doono xukuumadda somalilan iyadaa ka mas-uula hagidda qorshaynta hogaaminta iyo go-aan ka qaadashada arrimaha siyaasadeed ee qarankani leeyahay gudo iyo dibadba dastuurka jamhuuriyadda somalilan wuxuu waajibinayaa mar walba cidda loo soo doorto talada qaranka ee kalsoonida shacbiga ku yimaada inay tahay ta keliya ee ogmin hogaaminta guud ee qaranka wadahadalka xukuumadda somalilan ay leedahay la leedahay soomaaliya waxaa ka mas-uula oo xilsaaran xukuumaddan aan madaxweynaha ka ahay ma jirto mana jiri doonto cid mas-uuliyad sharci aan lahayn inay si toos ah iyo si dadbantoon midna ay u gasho ciddii isku dayda inay gaandhaau gacan dhaafto xukuumadda oo saamayn ku yeelan kara qaranka waxaa loo aqoonsanayaa in dastuurka qaranka iyo shuruucda dalka ay u taalla ay baalmadeen waxa xukuumaddu ay u digaysaa cid kasta oo dibindaabiyo geysanaysa qarankan u geysanaysa laga qaadi doono tallaabo waafaqsan shuruucda dalka loona aqoonsanayo inay yihiin qaran dumis